dowladda Britain ayaa canaan weyn kala kulantay qorshaha dadka muhaajiriinta ah ee doonaya ee doonyaha kaga soo tariyo Faransiiska lagu geyn doono dalka Rwanda. Dadka diidan qorshahan ayaa ku tilmaamay nidaam arxan darro ah oo aan waafaqsanayn xuquuqda aadamaha. Dowladda ayaa lagu eedeeyay nidaamkan qiimaha ku baxaya iyo weliba xuquuqda aadamaha ee dalka dadka loo diraya ee Rwanda. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in nidaamkan lagu badbaadinayo dad badan noloshooda. Haddaba qaabka nidaamkani u shaqaynayo iyo saamaynta uu ku yeelanayo muhaajiriinta ka soo gudubta biyo maraykanka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ayuu wariyaha v o e da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu ka waraystay Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee xarunta mantiqada Scotland waxaana uu marka hore weydiiyey bal marka inuu sharaxaad kooban ka bixiyo inaga siiyo heshiiskan
heshiiskan ay wadagaleen ruwanda iyo britain waxa weeyaan heshiis loogu talagalay in dadka magangeliya doonka ah ee yimaada u k la qaadi karayo o la geyn karayo ruwanda halkaana darabkooda lagaga fiirsan karayo oo aana ku joogaynin waddankan u k sheegay inuu ku kacay boqol iyo labaatan milyan oo giniga ingiriiska ah taasna waxa weeyaan hordhacii ay wada gaadheen labada dowladood laakiinse waxay hay-adaha qaarkood leeyihiin qiimahooda waxay noqon karaysaa ila maayo ku dhawaad laba bilyan oo dolarka maraykankaa ku dhawaad sanadkii
waa tahay markaas dadkaasi ma dadka ka soo gudbaya oo keliya biyaha u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska ra-iisul wasaaruhu markii uu khudbadda jeedinayay uu kusoo bandhigayey fikirkan cusub waxa uu ka hadlayey koonfurta england waxaanu waxaanu soo xiganayay dadka doonyaha kusoo tallaabaya ee kasoo socdaalaya faransiiska ee soo gelaya koonfurta england gobolka kent ama magaalada dover oo kale dadka imanaya waxaa jira dad kale oo iyagu kasoo tallaabo dhinaca ireland laakiinse waa tahay kuwa waynu u iman doonaa maxamedow marka dadka uu saamaynayo ma dadka dhalinyarada ah oo keliyaba warar qaar baa sheegaya in aanay qoysaska iyo dumarka ku jirin qorshuhu waxay yidhahdeen dowladdu waanu kala caddayn doonaa laakiinse marka hore dowladdu waxa ay tiri waxaan ugu talagalay dadka keligood socda ee dhallinyarada ragga dhallinyarada ah oo kale inay marka hore taasi ay saamayn ku yeelata laakiinse laga yaaba hadhow tole inu qorshaha wax isku bedelo oo faamiliyada iyo dumarka iyo qoysaskuwa ay soo galaan oo shalay tole waxaad arkaysa mar la weydiinayay wasiirka gobolka wales oo isagu dowladda u hadlay simon hart in la weydiinayay haddii dadka dadka soo geliyo oo kale ay doonyaha kala buuxiyaanu dumar iyo carruur maxaynu taa ka yeelaysaan waa tahay ra-iisul wasaare boris johnson waxaa lagu eedeynayaa inuu tallaabadan u qaaday arrimo siyaasadeed awgeed waxaynu ka war haynaa ganaaxii xafladihii toddobaadkan lagu ganaaxay sidoo kale maxamed waxaa soo socda doorashooyinkii golaha deegaanka bishan dambe sidaas ma la odhan karaa inay arrintu tahay qorso siyaasadeed kama maqna waxa weeyaan smuujis baa ku jira qorshahan cabdiya waxaa laba goor oo ay dowladdii hore cameron jirtay labada kun iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka wadaagga ahayd laba goor bay qorshahan oo kale ka fiirsatay iyo maray mucaaridka ay ahaayeenba laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo shantii ilaa tobankii laakiinse dowladdu may dowladda cameron go-aankan oo tallaabadan oo kale may qaadin laakiinse aragtidaa hore iyo qorshaha markii hore ayay dowladda boris johnson dib ugu laabatay dhaska boodhka ka tuntay markaa waxaa jira smuujis haddii ay tahay bixitaanka maaragta dadkii u footayey oo kale in yurub laga baxo hadday tahay dadkii iyagoo xisbigan u codeeyey doorashadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyo ololo laga rab ololo doorasho oo ku jira doorashada degaanka amaba lagu jeedinayo oo kale ganaaxii ra-iisul wasaaraha la ganaaxay toddobaadkan waa tahay haddii aynu dhinaca muhaajiriinta u soo noqonno muhaajiriinta markaa britain imanayso oo ay dabcan soomaaliduna ku jirto sidee ayaa qorshahan u saamaynaya lama kala qaadin wadamada inkastoo la leeyahay ruwanda waxay tiri wadamada qaarkood iyo wadamada noo dhowow kala aqbali mayno lama kala qaadin cidda meeshaasi la geynayo laakiinse adigu waxa weeyaan in xadka la geliyo dadka maaragtay soo galootiga ee waddankan oo kale imanaya laga yaabaa inay soomaalida oo kale maaragtay saamayso laakiinse waxa weeyaan uun in dadka soo galootiga ee maaragtay la leeyahay cid baa waddanka keentaa uun ay ka fikiraan laba gooro maaragtay aanay de waddankan oo kale kusoo degdegin laakiinse u malayn maayo qorshuhu mid shaqaynayo oo de waxa loogu talagalay nambarka lambarka loogu talagalay waa nambar aad u yar shalay tolo oo keliyaata ama maalintii arbacadii oo keliyaata dee england waxaa soo galay oo doonyaha faransiiska kaga soo gudbay tira lagu qiyaasay lix boqol oo qof qorshahan iminka la hadal hayaana waxa weeyaan in boqol qof marka hore hordhaceeda la dejiyey ruwanda waa tahay dadka la geeyey ruwanda haddiiba arjiga ay qortaan la aqbalo britain ma kusoo noqon karaan maya waxa weeyaan dowladdu waxay leedahay dadkani marka ay wadamadan wadankan u k imanayaan ay wadamadooda ka soo qaxaan waxa ay soo maraan dhowr wadan oo ammaana marka waxay leeyihiin dee qofka magagelyo doonkiina wadanka ugu horeysa ammaan u yimaado ayay tahay inuu iska dhiibo marka qofkii haddii intuu halkan yimaado ruwaando la geeyo oo kale dee cidda nasiibkoodu caynkaa yahay haddii xitaa dalabka magagelyo ay ku guulaystaan halkan dib uguma soo laabanayaan oo qorshaha australia oo kale ay lahayd dee ay ku geynaysay baabuqa new guinea ama nauru de waa ka duwan yahay kuwaasoo kale australiada waa la keenaya hadday dalabka ku guulaystaan laakiinse kan waxaa laleeyahay ruwaandaad joogaysaa ku waaraysaa waa tahay ugu dambayntii maxamed adoo soo koobaya waxaa jira dad muhaajiriina oo magangeliyo doon oo yimaada dublin caasimada jamhuuriyadda ireland kadibna u soo gudbad mantaqada waqooyiga ireland oo dabcan de ay britain xuduud leeyihiin boqortooyada ingiriiskana ka tirsan dadkaas soomaali ayaa ku jirta iyaga qorshahan ma saamaynaya siduu ra-iisul wasaaruhu hadlayay maya waxay ku kala duwan yihiin ra-iisul wasaaruhu markuu koonfurta england ka hadlayay sheegayay oo kale laga bilaabo maalintii shalay ahayd ee khamiistii in ciidamada baddu ay ilaalin doonaan badda iyo marinka biyaha ee udhexeeya faransiiska iyo ingiriiska de way ka duwan tahay oo ma samayn karaan tallaabadaasoo kale kama qaadi karaan oo de xuduud ma dhex dhigi karaan labada waqooyiga ireland iyo jamhuuriyadda oo kale waayo taasi waxay saamaynaysaa heshiiskii nabadda waqooyiga ireland ee la gaadhay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii haddii ay taasoo kale maaragtay dhex dhigaana heshiiskaasina qatar buu gelayaa de waxaana laga yaabaa inuu dib u bilaabmo maaragtay qallaasihii meeshaasi ka jiray ku dhowaad soddonka sannadood
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa maxamed ibraahim harari oo u waramayey wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington